بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون للشيخ أحمد عبد السلام أحمد إيد حفظه الله والآن نترككم مع الخطبة
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله وحبيذن الله جل شأنه ما أنت أين كلمات كوران دونا الأمن مصلحة الجميع ammaanka iyo nabadgelyadu waa dadka oo dhan dantooda iyo maslaxaddooda cid gaara dan uma aha madaxda waa u dan mujtamaca iyo shicibka intiisa kale waa u dan culimmada iyo ardayda iyo dadka oo dhan iyo rag iyo dumar ruux ka maarmaa ma jira ammaanka bal iska dhaaf bani aadamka iyo waxa weeyaan basharka eh xataa bahaa'imtu kama maarmaan oo nabadgelyadu waa arrin daruuri ah oo noole ka maarmaa aanu jirin amnigu muhimadda uu leeyahay darteed ayaa xuduudda shariicada loo jideeyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo rogay waxaynu ognahay walaalayaal waxaa ka mida maqaasida iyo ujeeddooyinka ugu waaweyn ee shariicadeennu u timid ilaalintooda alkuliyaat alkhamsa asallada shanta ah ayaa ka mid ah waa addiinu waalnafsu waalmaalu waalcaqlu waalcirdu in diinta la ilaaliyo nafta la ilaaliyo caqliga iyo garashada ilaahay inagu manaystay la ilaaliyo cirdiga iyo sharafka dadka la ilaaliyo maalka iyo hantidooda la ilaaliyo waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo jideeyey si usuushaa iyo kulliyaadkaa shanta ah loo dhowro xuduud baa ilaahay soo rogay oo haddii lagu dhaqmo shantaasi la dhowrayo diinta oo ugu horraysa oo usuushaa iyo kulliyaadka ta ugu horraysa ah waxaa loo jideeyey si loo ilaaliyo xadduridda xadka riddada waa ruuxa diintiisa dib uga noqda isagoo markii hore mu'min ahaa in la dilo waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxau idhi man baddala diinahu faqtuluuh ruuxa diintiisa dooriya dila cidda dilkaa fulinaysaana waa xaakimka muslimka ah ee ummadda u talinaya waxaa sidaa loogu jideeyey xadkaa qatliga ama dilka qofka murtadka ah si aanay waddo halaqmaray u noqon oo dadka intooda kale aanay ugu dayan cibro iyo waano lagu waxqaatana uu noqdo sidoo kale si naftii ilaahay dhowree xurmada lahayd loo ilaaliyo waxaa laynoo jideeyey qisaas waa naftii naf disha in loo dilo wakatabnaa calayhim fiiha ana annafsa binnafs nafta in naf loo gooyo taasaana noloshu ay ku jirtaa ilaahay baa tilmaamay subxaanahu wa tacaala oo yidhi walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulilalbaab waxaa qisaasta idinku sugan nolol dadka caqliga iyo garaadka lahow marka waxa weeyaan dadka marka la qisaaso ciddii dilka iyo dhibka geysatay intii kale cashar iyo nolol u noqonaysaa waayo dee kan la qisaasayaa isagu waabu dhintoo ma noola laakiin waxay nolol u tahay dadka ka dambeeya oo ku waantoobaya oo ku cibro qaadanaya sidoo kale waxa weeyaan almaal xurmada xoolaha muslimiintu ay leedahay darteed ayaa loo jideeyey ruuxii xada in gacanta la gooyo wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa nakaalan min allaah marka goyntaa la goynayo gacantu waxay ilaalin u tahay hantidii iyo xoolihii ummadda waxaana xaqiiqo ah xuduuddaa marka la oogo in naf iyo maalba loo badbaadayo sidoo kale waxa weeyaan caqligii iyo garaadkii ilaahay kugu galladaystay haddaad adigu ku ciyaarto oo maandooriye iyo wax lamida aad ku sikhraanto dee waxa la jideeyey in lagu jeedlo oo waxa weeyaan jeeda lagaa jaro sidoo kale cirdigii iyo sharafkii dadka haddii aad ku xadgudubto waxaa la jideeyey labadii qof ee sinada ku dhacay haddii ay dhallinyar yihiinna boqol jeedal in laga jaro haddii ay guur xalaala soo mareenna in dhagax lagu dilo walaalayaal xuduuddaa shareecadu ay noo jidaysay haddii lagu dhaqmo oo sideeda loo fuliyo waxaa la helayaa ammaan iyo nabadgelyo naftaada inaad u nabad gasho maalkaaga inaad u nabad gasho cirdigaaga iyo sharafkaaga inaad u nabad gasho diintaada inaad u nabad gasho si walba inaad u nabad gashaa waxay ku jirtaa ilaahay shariicadiisa in la dabaqo oo xukumka islaamka la oogo walaalayaal haddaba amnigu muhimmadda uu leeyahay waxay inoogu deliila aayaadka qur-aanka ee ilaahay kaga warramay subxaanah waxaa aayaadkaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxau idhi waid qaala ibraahiimu rabbi ijcal haada baladan aamina warzuq ahlahu min asamaraat ilaahay tabaaraka wa tacaala waxau idhi xus nebi allow dadkana xasuusi waagii nebi ibraahim uu yidhi isagoo ilaahay baryaya oo ducaysanaya rabbi ijcal haada baladan aamina rabbigayow beledkaa maka a waxaad ka yeeshaa mid lagu nabad galo warsuq ahlahu min asamaraat ehelkiisana samaraad iyo midho iyo maciishad wanaagsan ku arsaaq waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen amniga iyo nabadgelyadu iyada ayaa ka horraysa maciishadda iyo nolosha sidaa darteed ayaa nebi ibraahim wuxuu horraysiiyey rabbi ijcal haadaa baladan aaminan intaanu maciishad iyo nolol wanaag weydiisan waayo maciishaddu macaan ma leh haddaan nabad iyo ammaan lagu hoos haysanoo nabadgeliyo aanad wax ku cunayn waxna aanad ku cabbayn sidaasoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxa ugu manno sheegtay ahlulxaram amniga iyo nabadgelyada uu siiyey oo rabbi waxau idhi awalam yarow annaa jacalnaa xaraman aamina wayutakhatafu annaasu min xawlihim afabilbaaطili yu'minuuna wabinicmati illaahi yakfuruun allah waxau idhi subxaanah miyaanay arag inaannu ka yeellay xaram aamino oo lagu nabadgelayo oo naftooda iyo maalkooda iyo ehelkooduba ay ugu ammaangelayaan inaannu ka yeellay xaramkii miyaanay arkayn wayutakhatafu annaasu min xawlihim iyadoo hareerahooda dadka laga guranayo oo mar alla marka xaramka laga baxo naf iyo maal iyo sharaf iyo cirdi midna aan loo nabadgelayn miyaanay arkayn waa manno iyo nimco ilaahay ku galladaysto uu leeyahay garta alla waxau idhi afa bilbaaili yu'minuuna wabinicmati illaahi yakfuruun ma baatilka ayay rumaynayaan ilaahay nicmadiisana miyay beeninayaan oo ay dafirayaan walaalayaal idan nicmada ammaanku waa nicmada qiimaha iyo qadarkaa leh ee ilaahay ugu soo halqabsaday ree maka aayaddii kale rabbi wuxuu ku lahaa فlيعبdوا رب hذا البyت الذي أطcمهم من juuع وآmنهم من خوف ha caabudaan beytkaa rabbiga iska leh ha caabudaan keligii oo cibaadada ha u badhaxtiraan maxaa keensaday inay rabbi caabudaan اladيi أطcمaهم min juuعi وآmنaهم min khوف waa allaha gaajo ka quudiyey cabsina ka nabadgeliyey ilaaha labadaa isugu daray ee ammaan iyo maciishad wanaagsan isugu daray waxa uu ka mudan yahay inay caabudaan oo aanay caasiin haddaba nicmada amnigu muhimmadda ay leedahay iyo wanaagga ay leedahay aayaadkaasaa inoogu filan waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam man asbaxa aaminan fii sirbih mucaafan fii jasadih cindahu quutu yowmih fakaannamaa xiisad lahu dunyaa bixadaafiiriha waxaa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam ruuxa waa bariista isagoo naftiisa u nabadgalo oo aamin ah jidhkiisana u caafimaad qaboo wax cudura aan qabin maalintaa wuxuu quutuu afka geliyana haysta waxaabad mooddaa adduun oo dhan in loo koobay oo wax ka maqanba aanu jirin allaahu akbar nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu nicmooyinkaa ugu horraysiiyey ruuxa hela wax ka maqanba aanay jirin man asbaxa aaminan fii sirbih ruuxa nabadgeliyo ku waabariista ee ku gabaldhacsada wax ka maqani ma jiro waxa nicmadaa macaankeeda garanaya maanta waxaa laga yaabaa innaka inaanay aad inoogu dhandhamin oo insaanku wuu ilowsha badan yahay waayihii iyo wixii la soo maray war uma hayo laakiin waxa markaa taagan unbuu wax ku qaadanayaa insaanku sida badan laakiin maanta waxa aad u qiimaynaya kuwaan amniga iyo ammaanka haysan ee naftooda aanu nabadgelayn een xoolahooda u nabadgelayn ee ehel yacnii sharafkooda iyo cirdigooda aanu nabadgelayn walaalayaal haddaba amnigu waa nicmada qiimahaas iyo qadarkaa iyo wanaaggaa leh waxaana ruux kastoo mu'mina munaasab ku ah inuu doorkiisa iyo kaalintiisa ka qaato oo xaggiisa aan amniga looga soo dhicin waayo amniga ammaanka iyo bilayska oo keliyihii yacni ma hayaan mana hanan karaan keligood laakiin bulshadu markay isku wada tashato ee nin walba halkiisa uga soo jeesto ayaa ammaanka ilaalinta la ilaalinaya ay adkaanaysaa oo ay wanaagsananaysaa markaa walaalayaal waa arrin aad iyo aad muhiim u ah inaynu muhiimaddaa iyo wanaaggiisaa garanno ilaashannana inaynu iska daadinnana aynu ka digtoonaanno waastaqfiru allah alxamdu lilaahi waxdah wsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah walaalayaal waxaynu soo tilmaanay amnigu muhiimadda iyo wanaagga uu ku leeyahay shareecada islaamka iyo wax fudud oo sahlan inaanu ahayn waxa sidoo kale barbar socota oo ay tahay inaynu ogaanno naf keliya oo la gooyaa wax fudud inaanay ahayn oo shareecada islaamka ay ku culus tahay weliba miisaanka yacni ay leedahay arrintaasi inay tahay qofka naf keliya ku xadgudbaa inuu ka dhigan yahay dadkii oo dhan qof ku xadgudbay naf keliya qofka badbaadiyaana inuu ka dhigan yahay ummaddii oo dhan iyo bulshadii ruux badbaadiyey ilaahay waxau idhi subxaanah min ajli dalika katabna calaa banii israa'iil annahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lard faka'nnamaa qatala annaasa jamiica waman axyaaha faka'nnamaa axya annaasa jamiica ilaahay waxau idhi subxaanah min ajli daalik dilkaa dulmiga ah ee waxa weeyaan ina nebi aadamu sameeyey waa dilkii dulmigee ugu horreeyey walaalkii uu dilay ee haabiil iyo qaabiil dhexdooda ka dhacay ilaahay waxau idhi markaa dilkaa dulmiga ah dartii ayaa katabnaa calaa banii israa'iil ree banu israa'iil waxaannu ku faral yeello korkooda aannu ku qorray waana caam yacni waxa weeyaan ummadda oo dhanna caam yeelaya ummatulislaam alla waxau idhi waxaannu jidaynay annahu man qatala nafsan bikayri nafs ruuxa naf dila iyadoo naf kale aan loo dilay aw fasaadin fi lard ama arlada aan fasahaadin yacnii ruuxa naf gooya iyadoo naftaa la gooyey naf ay goysay aan loo goynayn oo qisaas aan loo dilin ama fasaad arlada ay ku samaysay aan loo dilayn labadaa midna iyadoon samayn oo beri ay tahay naf iska beriya oon dembi lahayn ruuxa dulmi ku dila faka'annamaa qatala annaasa jamiica waxa uu ka dhigan yahay dadkii oo dhan nin dilay oo midh aan ka reebin waayo naftaa keliya qofka ku xadgudbay intii kalena teella uma dhigan alla waxau idhi waman axyaahaa ruuxa naf keliya nooleeyaana faka'annamaa axya annaasa jamiica waxa uu ka dhigan yahay dadkii oo dhan nin nooleeyey waxa aayaddaasi ay noo tilmaamaysaa naf keliya ruuxa ku xadgudbaa dembigiisu siduu u wen yahay naf keliya ruuxa badbaadiyana ajarkiisiyo wanaaggiisu siduu u wen yahay waa arrin aad iyo aad muhiim u ah oo in lagu cibro qaato oo lagu waantoobo mudan walaalayaal haddaba ammaanku haddii wanaaggaas iyo muhimmaddaa uu leeyahay oo aan laga maarmayn oo cid walba u baahan tahay oo sallidaa aynu ku wada fadhino uu yahay haddii uu wax noqdana nin walba dhibkiisu halkiisa ugu imanayo maxaa lagu ilaalinayaa waxaa xaqiiqadu ay tahay ammaanka xoog haddii lagu ilaalinayo kuwa inaga xoog weyn ayaa waayey oo aan kuna gabbal dhacsan waana ugu beryin oo colaad iyo cabsi ku nool marka ammaanka waxa lagu ilaaliyaa xoog iyo xeelad ma aha laakiin waxaa ammaanka lagu ilaaliyaa waa ilaahay daacadiisa iyo cibaadadiisa ilaahay in la caabudo oo lagu adeeco wanaagga iyo ammaanka ayuu ku ilaashamayaa ilaahay in lagu caasiyo oo lagaga fogaadana ammaanku wuu ku daadanayaa oo waa lagu waayayaa arrintaa waxaa inoogu filan fahamkeeda hal aayadoo kitaabka allah aynu ka soo qaadanno subxaanah ilaahay waxau idhi subxaanah وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون إلهي وحاو نوصو قادنا يا مثل يا مهماه يا تسال عجيبه وحلقو قاتل لقو أنتوبه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون لكن مثل كي تسال ياش قرآن كالله نوغو تلمامي روح عقلي يا علم لأنباك عبرقاته إلهي وحاو سبحانه وضرب الله مثلا قرية إلهي وحاو تسالة إذن كيالي تسالة إيا مثل إيا مهما هاتكو وحقادة وحو رب إذن كيالي قرية مقالو إيا دد ميل دقنا أيا تسالة الله إذن كيالي قرية داس إيا مقالة داسو كانت آمنة مطمئنة أهيد مد آمن ونبض قشن أو حصلون yaatiihaa risquhaa ragadan min kulli makaan taasoo arsaaqadeedu iyadoo waasaca meel walba ay uga timaado dabadeed iyadoo amnigaa iyo nolol wanaaggaa ku sugan ayaa fakafarat biancumi illaah waxa ay qaryadaasi ka gaalowday ilaahay nicmooyinkii uu ku galladaystay faadaaqaha allaahu libaasa aljuuci waalkhawf dabadeed ilaahay waxa uu dhadhan siiyey hugii ama dharkii cabsida iyo gaajada bimaa kaanuu yasnacuun macsiyada ay sameeyeen sababteeda ayaana lagu dhadhan siiyey ilaahay tabaaraka wa tacaala qaryadaas markii ay ka gaalowday nicmadii alla uu siiyey wuxuu rabbi ku ciqaabay inuu ammaankii iyo noloshii wanaagsanaydba ka qaado haddaba arrintaasi waa maal iyo tusaale waxa weeyaan ummad kasta iyo degaan kasta iyo magaalo kastaba u taalla waayo qur'aanku cid gaara lama hadlayo dhammaan ummaddu wakhti kastoo ay joogto iyo meel kastoo ay joogto aayaddu way kula hadlaysaa cidda sifadaa ay ka hadlaysa la timaadana waxa ku rumoobaya kuwaa wixii ku rumoobay walaalayaal haddaba maanta waxa aad iyo aad aynu uga cabsi qabnaa haddaynu ammaankaa aynu haysanna ilaahay ku caabudi weyno haddii aynu ku caasino oo dhaqan xumada iyo dhibaatadeennu ay fara badato waxaynu halis iyo khatar ugu sugannahay in ilaahay naga qaado alla kama yeele laa samax allaah ilaahay baynu ka magan gelaynaa laakiin qofka caaqilkii waa inuu ku waantoobo amsaasha iyo ilaahay waxa uu wax inoogu soo qaadanayo waxaynu walaalayaal maanta markhaati ka nahay dadkeennii gaajada iyo abaaraha ku dhufatay markhaataynu ka wada nahay si kastoo gurmad loo samaynayo dawlad iyo shicib madax iyo mijaba dee ilaahay raxmaddiisuunbaa dadka gaadha meelna ka gaadhi mayno abaarahaasi ummaddeennii ku dhufatay waa tusaale iyo masal aynu ku garan karro gaajada iyo waxa weeyaan dhibaatada dadkeennii haysata waa noocun min aljuuc waxaynu arkaynaa beryahan dambe falalka amni darrada oo soo fara badanaya oo dhacdooyinka ama madaxda qaranka lagu dilayo ama dadka waxa weeyaan shicibka kale lagu dilayo way inagu soo bateen falkii ugu dembeeyeynu maqallay wuxuu ahaa kii taliyaha qaybta bilayska gobolka saaxil lagu dilay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ummadda iyo islaamka uu ka baxayna sabiriyo iimaan allaha ka siiyo dembigaa iyo falkaa kuwii geystay oo sida igu maqaalo ah gacanta lagu soo dhigayna waajibku waa in shareecada islaamka la mariyo laakiin masalku waxa uu yahay iyo tusaalaha aynu u soo qaadanaynaa maanta yacnii gaajona waynu arkaynaa oo dadkii inay miyigu halkay marayaan waynu ognahay amni darradiina walow ay kooban tahay oo marka ummadaha kale laynoo eego wax weyn aanay ahayn haddana waa astaamo aan qurux badnayn oo hadday sii socdaan dee khatar inagu ah labadaa arrimoodba waxay jawaab u yihiin uun ummaddu waxaanay gelaysay ay galabsanayso oo maanta bulshadeenna macaasidii way ku fara badatay innakoo ammaan haysannaa haddana macaasida iyo dunuubtu way fara badan tahay macaasida iyo dunuubta aynu ku jiraa waa ta keensatay abaaraha aynu arkanay ilaa hadda saddex jirka ku dhow dunuubta aynu gelaynaa waa ta keensanaysaa dilka aynu arkayno ee soo noqnoqonaya waxa kale keliya ee lagaga bixi karaana waxa uu yahay intaanay dhibaatadu intaa inagaga sii badan marka hore ilaahay xaggiisa in loo noqdo oo la toobad keeno marka labaad ilaahay sharcigiisa in lagu dhaqmo oo tacaaliimta islaamka lagu toosnaado ta keliya ee dhibaatadaa lagaga bixi karaa taas weeyaan waxaa kaloo aan baraarujinayaa ciidamadeenna iyo bilayskeennu aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin dhibaata markay dhacdo sida ay uga daba tegayaan ee xabadda ay beerka ugu dhigayaan waa arrin loogu mahadnaqayo aynu uguna ducaynayno laakiin waxaan ku baraarujinayaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaheenna ammaanka marka dhibaatooyinku ay soo yeelyeeshaan ee weli aanay dhicin ayaa waxa aad iyo aad u qurux badan inta ficilku aan u dhicin in laga hor tago waayo had iyo jeer runtii dee waxani iskama dhacee dad baa is-urursada ama hub qaata agshankaasi intaan u dhicinna waa laga hortegi karaa haddii la dadaalo markaa talada koowaad ee amnigeenna aan u soo jeedinayaa waxa ay tahay marka dhibaata meel ay ka soo ifbaxdo ama dareenkeedaba la maqlo inaan ficilka iyo dhibaatada la sugina laga hor tago qodobka kaleen baraarujinayaa waxa uu yahay fitno kasta oo meel laga oogayo kollay cid uunbaa ama tamwiilinaysa ama dhiirigelinaysa ama baag damboo ilaalinaya u ah fitno kastoo meel ka dhacdana cid alla cidda ku lugleh ama ka dambaysa ama fangaraynaysa ee dhiiri gelinaysa iyaga laftoodu abaalkooda waa inay helaan waayo kan falka fuliyey waxa ka daranka ku raacsan waxaa kaloo aad iyo aad muhiim u ah dhibaata markay dhacdo inaan markaaba la reerayn ama la caadifadayn ama aan mudaharaad la samayn laakiin la ogaado dhibaata markay dhacdo ummaddanay ku dhacday ninka madaxdee la dilaa allaha u naxariistee qarankan iyo ummaddan uu ka baxay reer umuu ahayn taliye laakiin dee ummaddaasoo dhan iyo dowladdaa nin madaxoo ka baxay weeyi markaa markaaba dareen reereed in layska ilaaliyo dhinacnaba aan laga reerayn laakiin lagu dadaalo in si deggan oo aan caadifadii ku jirin waxa weeyaan hawsha dowladda loogu daayo laguna gacan siiyo ayaa aad iyo aad muhiim u ah waayo haddii aargoosi laysku dayo ama ficil kale laysku dayo waxaan dhibaato ahayni ka dhalan mayso ilaahay baynaynu ka magan gelaynaa in laysku dhaco waayo waxaynu arkanaa dadkaa jaarkeenna aanay naga dheerayne inagu dhow dee colaaddaa demile ilaa hadda taagan waxaasunbay ka bilaabantaa marka in aad iyo aad looga feejignaado oo looga taxadaro dhibaato kastoo dhacda inaan halkeeda la dhaafin midda kale in la ogaado cidda waxgeysatay xataa cidda ay ku abtirsanayaan ama ay ka tirsan yihiin inay ogaadaan had iyo jeer ruuxa mujrimkii jariimo marka uu galo reer ma aha mujrimka magaciisu waa mujrim ka ugu dhowi waa inuu gacanta ku soo dhigo isagu uu noqdo ka ugu horreeyee ka howlgelaya arrimaha noocaasa haddii aynu ku dadaallo oo ninka mujrimka ah mujrim aynu u aqoonsanno aynaan wax kale u aqoonsan oo dhinaca dhibaatadu ay ku dhacdayna ay dulqaad muujiso oo caadifada aanay samayn waxa aynu helaynaa in dhibaatada si yar loo soo afjaro oo aanay bulshadeenna ku baahin walaalayaal runtii wanaagga aynu haysanno iyo nicmada aynu haysanno dadka ay ka maqan yihiin baa garanaya laakiin innaku inaynu garowsanno oo aynu ilaashannaa waa waajib ina saaran aad iyo aadna aynu ugu dadaallo dhacdooyinkaa dhacay oo dhanna sababtoodu wax kala maahe waa waxaynu inaku galabsannay macaasideenni iyo dunuubteennii ayaa fara badatay haddaynaan ilaahay u noqonna intaa waa inagaga badan laakiin inta goori goor tahay waa inaynu isgaranno rabbanaa aatinaa fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والملحدين أعداءك أعداء دينك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا طبقا مجللا عاما إلى يوم الحاجة اللهم أسقنا غيثا مغيثا يا رب العالمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الآيسين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه